waad mahadsan tahay su-aal muhiim waxa weeye shirkan ujeedadiisa ugu weyn waxa weeyaan ummaddan halkan degan ee deegaankan degan weligood ma ayna helin shirweyne guud oo iyagu ay intay qaban qaabsadeen cid kalena ayna ka dambeynin danahooda inay kaga hadlaan hadda ka hor ma dhece marka shirkan ujeedadiisa ugu weyn waxaa weeyaan in ay dadka isu yimaadaan cuqaashoodii odayaal dhaqameedkii culamo udiinkii aqoon-yahankii siyaasiyiintii ururadii bulshada oo ay intay isu yimaadaan danta guud ay ka wada hadlaan ujeedada ugu weyn taas weeye oo markii koowaad ee shirkan markaasi deegaanku ka qabsoomayo shuglinadooda tashi oo shacabka deegaanka ah marka maxaad is leedahay xilligan uu kusoo beegmay ama uu kusoo beegay shirkan waxaa hadda kusoo beegay oo ma garanaysaa meeshan yaalla hadda waktigan hadda la joogo etoobiya waad og tahay amase geeska africa o dhan ba isbedel badan baa ka socda waxyaaba badan oo hadda ka hor aan jiri jirin baa dhacaya marka dowladda etoobiya markii isbedelkii hadda ay uu dhacay dambe waxaa waxaa dowladdu dhiirogelisay dadku in ay wada hadlaan dadku in ay danahooda ka wada tashadaan dadku inay nabadgelyadooda sugtaan iyay dowladdu dhiirogelisay waktigan hadda la joogo marka gobol deegaankan etoobiya deegaankan soomaalida waxaa waa deegaanka hadda ugu nabdoon alxamdulilah rabi alcaalamiin waa deegaan hadda u baahan in ay wada tashi la yimaadaan iyagu isku tashadaan inay la yimaadaan shirkan wuxuu ka dhici doonaa insha allahu tacaala magaala magaala madaxda deegaanka jigjiga gaar ahaan hoolka weyn ee qarindhodaan ayuu ka dhici doonaa taariikhda u dhici doonana waxa weeyaan afar iyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka bishan sebtembar sabtida iyo xadda ay nagu soo socotaa insha allahu tacaala waa tahay doctor bal haddii aad noo sheegto muddadii aad shirkan soo wadeen qabanqaabadiisa iyo cidda iskaleed fikirka runtii waxaanu qabanqaabadan shirkan aanu kusoo jirnay muddo dheer hal sano oo kaamil aha ayaanu shirkan qabanqaabadiisa wadnay waxaan bilownay bishii sebtembar labadii kun iyo labaatan iyo kowdii ayaanu bilownay bishii sebtembar haddana sebtembar baan ku jiraa oo shirka la qabanaya afar iyo labaatanka shan iyo labaatanka dadka waday waa dad guddi ahaa oo cid walba ka kooban run ahaantii waxaan dhihi karaynaa dadku hadda bisayl bay kusoo dhawaadeen deegaanka marka baahidan inay jirto waa la wada dareensanaa siyaasiyiintu way dareensanaayeen odayaal dhaqameenka way dareensanaayeen aqoon-yahanku wuu dareensanaa culimmadu way dareensanayd laakiin qolo waliba si gaar ah ayay marka uga fikiraysay alxamdulilah rag baa istaagay oo ma garanaysa hawshan u istaagay anagu guddi baanu nahay afar iyo dhowr iyo labaatan ah ayaanu nahay dhowr iyo labaatankaas guddigaas way isu yimaadeen waana guddi ka kooban bulshada oo dhan siyaasiyiinta ururada baa ku jira ururka ma garanaysa ee wadanka hadda u taliya b b baa ku jira onlf baa ku jirta veb baa ku jira soomaali galbeed baa ku jirta afartaa ururoo siyaasi way ku jiraan oo ururadii kale ee rayadka ahaa ee bahwadaagta kale ahaa way ku jiraan aqoon-yahankii baa ku jira ururka dakaatirada ku jira waxaa ku jira ma garanaysaay culimadii iyo cuqaashii yaa ku jira dumarkii baa ku jira marka dad la ururiyey oo annaga dhexdanadu antaan iska ururinay qolo walbana aanu nidhnin soo dooro si ayna qolobana ayna udhihin waxbaa naga maqan amase wax kalaa meesha lagu hayaa gaar ahaan ururada siyaasadda urur walba isagaa ruux soo dirsaday ruuxaasaana iyaga matalahaya marka saasaanu ku wadnaa mabaadi baanu ururka ka soo saari doonaa shirkan dhowr iyo toban mabaadi ah oo aasaas ah oo dadku in ay ku heshiiyaan oo danta guud matalaysa dadku inay fahmaan inay iyagu dantooda ilaashadaan inay dan guud ka dhaxayso inay isu wada yimaadaan inay wax wada qabsadaan dhowr iyo tobanka bandi ayaa ayaanu qoray waxaan rajayneynaa in laga doodo maalmahan soo shirku dhacahayo la iskuna garto la isku afgarto sidaasna la isku waafaqo nin wal ruux walibana uu magaranaysaa u istaago sidii loo ilaashan lahaa oo ma garanaysaay aan u ilaashan lahayn ruux walibana mas-uul buu ka yahay waa tahay doctor waxaa tiri qoraal cad oo qodobo markaa looga doodi doono mabaadi guud baa jirta qodobadaas yaa la rabaa in hirgeliso waa su-aal aada muhiim u ah annaga qudhanada aad bay noo wareerisay oo runtii hadda waktigan la joogo annaga laftanadu ma ma rabno ma doonayno inaan dhahno qolo heblaa mas-uulka ah sababkay tahay dadkeenna waan ognahay way isyar khilaafsan yihiin fikirkooda way isyar duwan yahay marka waxaanu ku talagalnay shirkaasaanu ku iclaamin doonaa guurtada shirkaas waxaan ujeedaa ergada shirkaa isugu imaanaysa oo cid walba ka kooban ayaanu dhex dhigaynaa waxaana rabnaa inay cid waliba mas-uul ka noqoto yacni sababkay tahay hadda hadday qolo gaar ah gacanta ku dhigto haddii qoladaa gaarkaa hadhowto mas-uuliyaddii hadday gafto oo ay si kale ay magaranaysa u dhigto de waxa weeyaan khalad dhacay oo dadkii o dhan ay wada xambaarsan yihiin buu noqonaya marka annaga ma doonayn inaan dhahno qolo heblaan u dhiibaynaa waxaanu doonaynaa ama urur hebel baan u dhiibaynaa ma doonayno waxaanu doonaynaa inaan bulshada soo dhex dhigno bulshadana ay mas-uul ka wada noqoto lahaanshana ay wada dareento cid allaale ciddii ku xadgudubta ama ka gaabisana lala wada xisaabtamo insha allahu tacaala saan doonayna saas weye